dowladda hoose ee degmada dhaxar iyo cisbitaalka amaana oo iskaashanayaya waxa ay daaweyn iyo baarita caafimaad u sameeyeen dadka barakacyaasha ee ku nool kaamamka degmada dhaxar ee gobolka highland gudoomiyaha degmada dhaxar bashiir maxamed ciise iyo dhakhtar cabdiqani oo ah dictoorka bixinaya adeegyadaas caafimaad ayaa baaqu daray hay-adaha caalamiga inay gacan ka geystaan gargaarka loo fadinayo dadka barakacyaasha saaka waxaan joognaa kaamka barakacyaasha ee magaalada dhaxar halkaas oo bahda caafimaadka degmada iyo cisbitaalka ammaana ay ka sameynayeen adeeg caafimaad u sameynayeen dadka barakacyaasha ah ee ka soo barakacay colaadaha dalka ama ha noqota ergaaba ama ha noqota meelo kale waxa weeye colaada ka jiraanin ay ka mid yihiin gobolka bari iyo buuraha calmiska oo iyaguna dagaal ay ka jiraanin dadkii soo barakacay kuwii abaaru saameeyeen dadka barakacyaasha ah ee degmada dhaxareed ee bahda caafimaadka ay u sameynayeen adeeg caafimaad maadaama xanuun ayska jiraan dadkuna ay dad nugla yihiin caruurta iyo hoyooyinka iyo waxyaabaha la xiriira tiimka caafimaadka oo anagoo degmada aan waxay kaga shaqeynayna arrintaas sidii markaas baahidu markii la arkay baahi caafimaad ay jidha in adeega caafimaad la gaarsiiyo aad iyo aad baan u mahadcelinayaa tiimka caafimaadka degmada iyo cisbitaalka amaana oo shaqadan waxa weye si xilsaaray adeegyada caafimaadka inay soo gaarsiiyaan halkan barakacayaashana waxa weye muhiimad gaara siiyey aad iyo aad u mahadsan yihiin intaas kadib dadakan haddaan ka warbixiyey waa dad duruufo badan oo nololeed ay ku xidaaman yihiin ugu horeyso baahiyo la xiriira dhanka biyaha ayaa jira kuwa dhanka caafimaadka oo haddeer waxa weye tiimka caafimaadka wax ka qabta baa jira dhanka cunto yari baa jidha waxbarashada iyadana waxa weye baahiyo waxbarasha ka jira dadkan barakacayaasha waa dad hostiya oo markaas dhulkii ay degnaayeen kasoo kasoo qaxay ama iskaga yimi oo halkan waxa weeye aanu dibadejin ugu samaynay baahiyahooda way badan yihiin dowladda iyo qorshayaasheedana waxa weeye weli waxa weye waa lagu jiraa sidii markaas dadkaas adeegyadii u baahan yihiin loo gaarsiin lahaa insha allah waxaan rajaynaynaa inay waxa weye dadkaas ay helaaneen baahiyahooda asaasiga ah waana wax iska muuqda markii la yimaado kaamamka waxa weeye baahiyo u baahan laga sheekeeyo maa waa kuwa muuqda oo dadku waxa weeye ay mar walba u jeedaanin aad iyo aad ba umahadsantihiin magaciga waa doctor cabdiqani waxaan ahaa agaasimaha isbitaalka ammaana ee magaalada dhahar maanta waxaan joognaa kaamamka dadka soo barakacay ee ku yaala magaalada dhahar waxaa jirta baahi caafimaad sidaa daraaddeed anda kor kaashanayna bahda caafimaadka degmada iyo isbitaalka ammaana iskaashanaya maanta meeshan waxaan ka samaynay adeeg caafimaad oo ah in dadka mataqaanaa maadaama aysan awoodin inay isbitaal tagaan intooda badan maanta baaritaana halkaan aan ugu samaynay iyo daaweyn waxaa jirta baahi badan oo caafimaad oo dadkan ka muuqato waxaan aragnay dad badan oo baahiyo caafimaad oo daran ay haystaan laakiin xaafadda iska jooga maadaama aysan awoodin wax isbitaallada ku aadaan